Dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa olole nadaafadeed ka samaysay dooxa weyn ee Hargeysa qaybta degmada Macalin Haruun. Guddoomiyaha degmada Macalin Haruun Cabdiraxmaan Aadan Maxamuud ayaa ka waramaya ujeedka ololaha nadaafadeed ee ay sameeyeen.
saaka waxa aanu shaqo weyn oo ballaadhan oo baaxaddeeda ka bilownay dooxii weynaa ee caasimadda hargeysa qaybta kaga beegan degmada axmed macalin haaruun gaar ahaan qaybta ka dambeysa hotel maamuus ilaa eriyada oo dhibaatan weyn ama dhib weyn soo gaadhsiiyey xaafadihii dooxa ku dhowaa ama jaarka la ahaa sinta ku soo hayey dooxa qarkiisa marka run ahaantii qiimeyn badan oon sameynay rogorgitaan fara badan warbixino badan oon ka qornay oon ka diyaarinay agaasimaha howlaha guud dhammaan injineerada dowladda hoose oo hogaaminaya sidii injineerka caasimaddu waaxda hubinta ama dabagalka ama mar walba nagala qayb qaadata howlaha waaweyn oon qabanayno qaar ka mid ah shacabka degan degmada macalin haaruun ee magaalada hargeysa ayaa u mahadceliyey dowladda hoose ololaha nadaafadeed ee ay samaysay
dhammaan waa u ducaynaynaa ilaahay dowladdii shaqaysa allaha ka dhigo insha allah maayarkayaga waa u ducaynaynaa guddoomiyaha waaxda macalin haaruun waa nin macaan aad baan ugu mahadlaqaynaa inankaana iyo dhammaan dowladda hoose shaqaalaheeda dhammaan waa mahadsantihiin ilaa hawshaa qabanaysana ha idinla qabto ilaahay idamkii ducaan idinla garab taaganta meeshaa waxa naloo qabto yaan laga kala tegin halana dhammaystiro insha allah ilaahay idamkii qabcadii oo dhan buu jebiyey calaayo kulla xaal annaguna dowladda hoose aan u tagnay maayarka guddoomiye ku-xigeenka golaha degaanka dhammaantood hawshaa way nagala qayb qaateen aad iyo aadna waa ugu mahadsan yihiin
hawshaa ballaadhan ee aragtaan ee imminkaa ku jirtaan oo wakhti dheer haysatay xaafadda oo ay galeen bilowgeedii maanta ay bilaabeen macalin haaruun degmada macalin haaruun ayaanu ugu mahadnaqaynaa waa hawl ballaadhan oo ay u badheedheen oo dowladihii hoose ee hore oo dhamme ay ka baqdeen maamulkana waa u mahadnaqaynaa guddoomiyaha degmada macalin haaruun maayirka xoghayaha waayo haddaanay dee haantu ka tolmin dusha kama hagaagto haddaanu maayir wanaagsan haysan dee uma hagaagteenay waxna mu qaban kareenay intaana ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa iyagana waa u ducaynaynaa